faysal dhaaf xuseen reediyo cadaadow magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed dae cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuus mareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantastic radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane rediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyo cadaado magaalada gaalkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta rediyo cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani redio cadaado magaalada kismaayo
cabdikhatar cabdiraxiin ibraahim raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan reediyo cadaado afguye
cabdilmajiid cabaas aadan fantastic rediyo cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo radio cadaado garowe
bashiir cabdillah cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
yuusuf abubakar ibraahim raadiyo cadaado jawaar
habeen wanaagsan halkaan igu reediyo cadaado waxaa ku soo dhawaataan warka habeen qodobada caawa aad maqli doontaan waxaa ugu daroon madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo wafdi uu hogaaminaya oo goorow ka degay magaalada soji ee dalka ruushka si halkaas uga qayb galaan shir u dhexeeya waddamada afrika iyo waddanka ruushka ururka lasuna oo maanta magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug uga dhawaaqay guddi ay ku sheegeen inay soo xuli doonaan baarlamaanka labaad ee galmudug kadib markii ay ka soo horjeesteen guddigii dhowaan ay soo magacowday wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dibshiinta iyo dowladda federaalk ee soomaaliya gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya oo maanta kulan la qaata wakiilka gaarka xogyaha guud ee qaramada midoob qaabilsan arrimaha soomaaliya madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed obe oo maanta magacaabay labada madaxweyne ku-xigeen ee maamulka jubbaland khilaaf u dhexeeya madaxweynaha hirshabeelle ku-xigeenkiisa iyo waxgaradka deegaanada hirshabeelle oo ka taagan magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe maamulka somalilan oo sheegay in ciidamo kale ay geyn doonaan goobihii dhowaan ay ka mabixeen ciidamadii u goostay dhanka maamulka puntland taliska ciidanka buliiska galmudug oo war ka soo saaray dilalka qorshaysan oo maalmihi lasoo dhaafay ku soo badanayay magaalada gaalkacyo gobolka mudug ee puntland iyo galmudug xildhibaanada cusub ee dhowaan uu soo magacaabay madaxweynaha jubbaland oo madaxda jubbaland ku eedeeyey burburinta maamulka jubbaland wasiire ka tirsan maamulka hiirshabeelle oo sheegay in dadkii ugu badnaa ay ka barakaceen fatahadda webiga shabeelle ee maraaqiibo ka mida deegaanada hiirshabeelle intaasaad maqsheen waxay ahayn qodobada ugu dookorran warka habeen ee reediyo cidaado gorow diya goroba warkaas oo intaas ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wanaagsan saaxiibayaal waa talaado arbacay soo gelayso taarada ku asleysan tahay labaiyo labaatanka bisha tobnaad ee oktoobar sannada labaatan tobaniyo sagaal caawe waxaa noo warramaya saabirin xasan maxamed saabire imkii haatana ku soo dhawaada warkii oo dhan ururka elasunna ee gacanta ku haya magaalooyinka dhuusamareeb iyo gurceel ayaa maanta ku dhawaaqay guddi ay ku sheegeen in soo xuli doonaan baarlamaanka labaad ee galmudug kadib markii dhowaan ay ka soo horjeesteen guddigii dhowaan ee soo magacowday wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dibshinta ee dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdiweli tuuxo madaxa xukuumadda maamulka galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan kana mid ah hoggaanka ahlu sunna waljameeca ayaa magacaabaya guddiga farsamada doorashooyinka iyo xalinta khilaafaadka galmudug qoraalla ka soo baxaya madaxa xukuumadda galmuduga xafiiskiisa ayaa lagu magacaabaya guddigaasi oo ka kooban koob iyo toban xubnood waxaana lagu sheegay inuu ku salaysan yahay heshiiskii ay wada galeen dowladda federaalka soomaaliya iyo sidoo kale maamulka galmudug haddaba shacabka ku nool magaalada dhuusamareeb iyo qaar ka mid ah xildhibaanada maamulka galmudug ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay labada guddi doorasho ee maamulka galmudug uu yeeshay xalku wuxuu yahay dastuurka federaalka la raacahayaa oo dhigahaya dowladdu inay wixii tasiiraada la timaado qodobka boqol iyo labaatanaad ee dastuurka federaalka ah ee dowladda aan ka la'nanay inay u hogaansanaato ayaa wuxuu dhigahayaa inay xaq u leeyihiin maamulada dowlad goboleedyada inay soo magacaawdaan guddigooda farsamo cid looga amar qaadanaya damba jiri maydo dowladda ho hogaansanaato qodobka boqol iyo labaatanaad ee dastuurka federaalka iyo kan labaatan iyo sagaalaad ee dowlad goboleedka galmudug
haddaan ku bilaabo aragtidayda run ahaantii waxaan filayaa soomaaliya wacyiga ka jira esbeshal marka la yimaado galmudug waa meelaha ugu sii liita galmudug in badan afar sano oo hore ayay dibdhac lugaha kula jirta dibdhac kalena ma xamili karto mana qaada karto aragti ahaan waxaan taageersanahay guddigii hore ee dowladda federaalka wasaaradda arrimaha gudaha ay soo magacaawday raallina uu ka ahay madaxweynihii maamulka galmudug waxaan dhihi lahaay guddiga xalal lagu dhawaaqay ee ka yimid garabka ahlu sunna gaar ahaan madaxa xukuumadda sheekh shaakir xaggiisa waxaan dhihi lahaay haddii tabasha jirto waddooyin loo mari karo in lagu xalliya ayaa dhici karta ama la heli karaa maantay in middi middi lagu taago waxaa ka wacan in la isu yimaado la wada fadhiisto laga wada hadlo wixii tabasho ah
markii hore waxaa noo warramayey wasiirka arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta dowladda federaalka ah wuxuu yidhi guddi baan soo saaraynaa marka guddi baan soo saaraynaa uu yidhi wasiirka arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta guddigaas waxaa soo saaraya uu yidhi madaxa xukuumadda galmudug iyo wasaaradda arrimaha gudaha qodobkii siddeedaad oo ahaa marka aadaan u soo dhowaynaynaa guddi qaybtoodii hadday ka soo baxeen xagga dhinaca galmudug madaxa xukuumadda hadday ka soo baxeen okay waaye
magacaygu waa bishaar daahir xuseen bishaar alasad haddaan ra'yigayga arrintaas ka dhiibto waxaan u arkaa inay tahay khalkhal iyo fawdo horteed meeshaan galmudug galmudug system bay lahayd madaxweyney lahayd hoggaan bay lahayd madaxweynihii oo kaashanaya wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka waxay soo dhisheen guddi reer galmudug ah oo danaha galmudug iyo soo xulistii xildhibaanada iyo khilaaf bixintii ay u soo xilsaareen iyagoo sharcigii iyo sistamkii galmudug la marayo oo madaxweynihii iyo xukuumaddiisii lala tashanayo guddigan kale oo laga dhanac abuuray waxaan u arkaa khalad iyo fawdo horteed iyo curyaamin iyo isbaaro shacabka loo dhiganayo baan ra'yigayga u arkaa mana soo dhowaynayo nimanka wadaadada iyo culummadeenniina waxaan leenahay shacabka ha loo naxo oo shacabka dantiisa ha la fiiriyo oo deegaanka dantiisa ha la fiiriyo wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliya ayaa horey waxay u magacowday guddiga farsamada iyo dhismaha galmudug ha yeeshee hoggaanka ahlu sunna ayaa arrintaasi qaadacay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa maanta magaalada caasimadda ah muqdisho kulan kula qaata wakiilka gaarka ah ee qaramada midow u qaabilsan arrimaha soomaaliya maxamed axmed haybe kusimaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ahna guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka dalka mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa xafiiskiisa kulan kula qaatay wakiilka gaarka ah xokayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha soomaaliya james swan waxa ay labada dhinac ka wada hadleen arrimo badan oo la xidhiira shuruucda hortaalla baarlamaanka gaar ahaan kuwa la xidhiira doorashooyinka waxyaabaha ay ka wada hadleen waxaa kale oo ka mid ahaa dib u ogista dastuurka iyo dhammaystirka iyo sidoo kale sharciyada ay muhiimka tahay in la meel mariyo sidoo kale kusimaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan eeyo wakiilka xogeyaha guud ayaa inta uu kulanka socday isla soo hadal qaaday xoojinta xiriirka ka dhexeeya soomaaliya iyo qaramada midoobay waxaana kusimaha madaxweynaha dalka uu jemes swan uga warbixiyey xaalada guud ee dalka iyo sida ay muhiim u tahay in qaramada midoobay ay dardargeliso taageerada kala duwan ee ay siiso baarlamaanka soomaaliya madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam madoobe ayaa maanta magacaabay labada madaxweyne ku-xigeen ee maamulka jubbaland cabdimajiid cabaas aadan ayaa wan ka soo diray magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose madaxweynaha maamulka ah jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa maanta barqadii magacaabay labadiisa ku-xigeen waxaana madaxweyne ku-xigeenka koowaad loo magacaabay mudane maxamuud sayid aadan halka madaxweyne ku-xigeenka labaadna loo magacaabay cabdulqaadir xaaji maxamuud lugadheere oo labadooduba xilalkan horey u hayay afartii sano ee aynu kasoo gudubnay labada mas-uul ee uu magacaabay axmed maxamed islaam madaxweynaha maamulka jubbaland ayaa tan iyo intii uu xilka hayay afartii sano aynu kasoo gudubnay aanu jirin khilaaf shaacbaxsan ee soo kala dhex galay isaga iyo mas-uuliyiinta mar labaad ee uu maanta magacaabay tan iyo markii maamulka jubbaland dhowaan magaalada kismaayo ay ku qabteen doorashooyinka baarlamaanka iyo tan madaxweynaha ayaa dowladda soomaaliya waxa ay marar badan soo saartay war-saxaafadeed ay soo saartay taas oo ay ku sheegtay inaysan aqoonsanayn doorashooyinkii kismaayo lagu qabtay balse maamulka jubbaland oo dhankooda war-saxaafadeedkaasi jawaab ka bixiyey ayaa sheegay in maamul weliba uu xor u yahay in uu doorashooyinkiisa qabsan karo uuna u madax bannaan yahay taasi oo ay ku carabaabeen in dastuurka qabyo-qoraalka dalka uu awood u siinayo iyadoo uu jiro khilaafka ka dhashay doorashooyinkaasi ayaa dhowaan dhinaca kale magaalada kismaayo lagu caleema saaray madaxweynaha maamulka jubbaland ee dhowaan lagu doortay magaalada kismaayo mas-uuliyiinta ee mar kale uu magacaabay hogaamiyaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa siyaasiyiinta waxay isweydiinayaan tallaabada xigta ee dowladda soomaaliya ay ka dhihi doonto magacaabista maanta uu sameeyey madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam madoobe marka laga tago magacaabista uu maanta magacaabay madaxweynaha maamulka jubbaland labadiisa ku xigeen ayaa weli waxaa taagan khilaafka u dhexeeya dowladda soomaaliya iyo maamulka jubbaland kaasi oo saameyn ku yeeshay wada shaqaynta ka dhexaysay hay-adaha maamulka jubbaland iyo hay-adaha dowladda federaalk ee soomaaliya waxaana la ogeyn halka uu ku dhammaan doono khilaafka cabdilmajiid cabaas aadan fantastic khilaaf u dhexeeya madaxweynaha hirshabelle ku-xigeenkiisa iyo waxgaradka deegaanada hirshabelle ayaa ka taagan magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe magaalada jowhar oo ah xarunta gobolka shabeellaha dhexe ahna caasimadda maamulka hirshabelle ayaa waxaa ka jira khilaaf u dhexeeya madaxda maamulka hirshabelle iyo sidoo kale waxgaradka deegaanada hirshabelle oo maalmin lasoo dhaafay kulmo uga socday magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe khilaafkan ayaa salka ku haya guddigii dhowaan ay soo magacowday wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dibshiinta ee deegaanada hirshabelle kaas oo ahaa guddiga xuduudaha ee deegaanada hirshabelle khilaafkan ka jira magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe ayaa u dhexeeya madaxweyne ku-xigeenka hirshabelle iyo sidoo kale madaxweynaha maamulkaasi iyo waxgaradka deegaanada hirshabelle oo maalmihi lasoo dhaafay kulamo uga socdeen magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe khilaafkan ayaa yimid kadib markii waxgaradka deegaanada hirshabelle ay madaxda maamulka hirshabelle ay ka codsadaan in loo daaya magacaabista guddiga xuduudaha ee deegaanada hirshabelle balse wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha maamulka hirshabelle uu ka biidiiday in loo fasaxo in waxgaradka deegaanada hirshabelle soo magacaabaan xubnaha guddigani ee loo magacaabay xuduudaha deegaanada hirshabelle arrintaas ayaa waxay sababtay in mar kale khilaaf uu soo kala dhex galo madaxweynaha hirshabelle maxamed cabdiwaari ku-xigeenkiisa waxaana hadda xiisad arrintaasi ka dhalatay laga dirhamayaa magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe wuxuuna saameyn uu ku yeeshay howluhu shaqe ee maamulka hirshabelle xildhibaan aadan faarax kala dir oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka maamulka hirshabelle oo la hadla raadiyaha hadaado ayaa ka hadlay khilaafka u dhexeeya waxgaradka deegaanka iyo sidoo kale maamulka hirshabelle iyo sidoo kale khilaafka u dhexeeya madaxda hirshabelle oo ka dhalatay xubnihii ay soo magacowday wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dibshinta ee maamulka hirshabelle xubnahaas oo loogu talagalay in ka shaqeeyaan xuduudaha deegaanada hirshabelle aadan faarax kala dir oo xildhibaan ka tirsan hirshabelle oo sii hadlayay ayaa sheegay in waxgaradka deegaanka iyo sidoo kale mas-uuliyiinta hirshabelle looga baahan yahay inay wax ka qabtaan dhibaatada dhanka ammaan ee ka jirta deegaanada hirshabelle sidoo kale wuxuu soo hadal qaaday in deegaanka aan loo horjeedin qalasa siyaasadeed oo mar kale gacnaha ay la gasho hirshabelle oo walba aan ka shaqayn qaybo ka mida deegaanada hirshabelle
wasaaradda arrimaha gudaha ay mas-uul uga tahay xaduudaha waajiba iyo ilada inay soo magacaabo yaase la magacaabaa wax walba in qabiil lagu magacaabo waa laga fiican yahay guddi xadguud markii la magacaabaayo qof aqoon u leh xadguudda ay hirshabeelle la wadaagtaa istiilada kale ama sida koonfur galbeed ama sida galmudug oo kale ama banaadir waxaa la rabaa dadka deegaanka xadguudaha degan oo aqoonta u leh meesha xadguudda u yahay in loo magacaabo saaridan waxaan isleeyahay hag raacay u martay waa hag sax ah maadaama ay magacaawday ah oo degan xaduudaha markaasna muxuu ahaay xaduudihii hirshabeelle in lasoo adkeeyo waajib dastuuri ay tahay wasaaraddu marka arrintaas way ka fikirtay ujeedada kale dad aqoon u leh oo xaduudaasi soo calaameeyo ayay hirshabeelle u magacaawday xaduudada sagaalka xubnood waa dadka xaduudaha degan ama macnaha aqoon-yahana laga soo xuduudda hishadeeda waa in ay samaan bakre hishadeeda waxa meesha lagu magacaabay qaab qabiileed in loo mara magac ahaan ballan xildhibaanku wuxuu xusay in haddii taas ay dhacdo maamulka hirshabelle lagu kala tegi doono islamarkaasna ee qaar ka mid a beelaha deegaanada hirshabelle maamulka hirshabelle ay ka bixi doonaan sidan la magacaabay shaqadooda waxay tahay ilaalinta xaduudaha bas wax kaloo qabanaya male guddigaana waxay tagayaan xaduudda aan la wadaagno koonfur galbeed oo ay soo calaamaynayaan xaduudaha qayba micnaha ay yihiin ilaaliyaha xaduudahaasi wato xaduudaha wasaaradan waxaan ka rabnaa in dadka reer hirshabeelle aysan ku furin duuq siyaasadeed iyo kala shaki oo ay degmooyinkii keentaa baarlamaanka si loo ansiciyo gobolkooda uu noqdo mid miro dhala midda xaduudaha yaana lagu colaadin wasaaradda xaduudaha waxaa loo soo xulay yaa aqoon u leh xaduudda hirshabeelle ay la wadaagta maamul goboleedyada diriska hanahay maamulka somalilan ayaa sheegay in ciidamo kale ay geyn doonaan goobihii dhawaan ay ka bixin ciidamada u goostay dhanka maamulka puntland cabdisataar axmed ayaa warkaan faahfaahinaya
kadib markii maalmo ka hor deegaanada somalilan ay ka goosteen ciidamo u joogay gobolka sanaag ayaa maamulka puntland waxa ay sheegeen in ciidankaasi ay yihiin kuwii ugu dambeeyey ee u joogay gobolka sanaaga maxamed axmed dhuunkalaal oo ah sarkaal ka tirsan ciidanka militariga ee somalilan ayaa sheegay in ciidamo sugaa amniga ay geyn doonaan goobihii ay faarujiyeen ciidamada somalilan ee ku biiray maamulka puntland waxauna sheegay in halkaasi waxauna sheegay in aysan suurtagal ahayn in ciidamo kale ay ka goostaan maamulka somalilan islamar ahaantana ciidamadoodu ay ku qanacsan yihiin inay u dagaalamaan maamulka somalilan maxaa ahay garamayno lacag way raataan mushaar way raataan mushaar way raateen waa ka badbadin xagga waa ka raataan xaggana waxbee walba ka raadin jireen awood awood baa ka xuli jireen
waa gartay haa ciidan fara badan baa jooga waa joogaa halkan waxaanu gudoominay oo gaarka haynaa waxaanu gaarka haynaa oo gudoominay xaar xaar xaar iyo sabedo waaso waayeel baa maarta maaha waa niman yaryar oo dhalinyaraha oo wax maxquula maaha waa dhalinyaro dhalinyaro wey dhalinyaraduna hadda halkan gurigu guriyara uga muugsaway asxaabta wallaahi waan ku yidhi waan ku yidhi dhalinyaradu waa qaadxun oo dadka qaadxun qaadku qaatay weeyo nimanka ka qaado meesha hadda maanta ku adkaata maa meesha kale u yaacaya kuwaasaa maalinta haddana noo soo yaacaya yagiyo kuwa u wataan baa haddana soo noqonaya maxamed axmed duunkalaal ayaa ugu dambeyn waxa uu sheegay inaysan aqbali karin in ciidanka somalilan ay marna puntland ku biiraan marna somalilan ay ku sooblalataan islamar ahaantana waxa uu sheegay in ugu dambeyn ciidamada somalilan ay ku dhiirigeliyaan inay ka tirsanaadaan maamulkooda islamar ahaantana ay u ballan qaadayaan saanad ciidan iyo mushaarkooda sida la magacaabo shaqadooda waxay tahay ilaalinta xaduudaha bas wax kaloo qabanaya male guddigaana waxay tagayaan xaduudda aan la wadaag bataan oolu hadday bataan bataan goosan lagama waayo qaarnimo lagama waayo qaar bahalnimo lagama waayo wajaba waa waa tiradaafnimo gabeel baa yar dhacaysa gabeel baa hadalkaaga qaar maqli maayo gabeel baa dhacaysa hadalkaaga maqli maayo guno waa qaataan oo guurjoog waa qaataan oo mushaar way qaataan oo duras way qaateen lagaha wada daldara weyo marba garanaysaa waa wadankoodii markoodana way sadaqeeyim haddeen waa ciidoodii hooyooyinkood iyo aabahood baa jooga aabahood hooyoo baa meesha anagaana waxaanu leenahay eeyaada loomigoole waa yar magaranaysa darogseene ciimadii hala daayo eeyi laakiin aqbali mayno waxaanu ka aqbalayno maaha mara soo yax mara soo yax hadalka maxamed axmed dhuunkalaal oo ka tirsan militariga somalilan ayaa ku soo aadaya xilli maalmo ka hor ciidamo ka soo goostay maamulka somalilan ay ku soo biireen maamulka puntland iyadoo ciidamadaasi lagu soo bandhigay degmada ceel guho ka tirsan gobolka sanaaga taliska ciidanka buluuska ee galmudug ayaa war ka soo saaray dalalka qorshaysan oo maalmihi lasoo dhaafay ku soo badan yahay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ee puntland ee galmudug magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ee maamulka galmudug waxaa maalmo u dambeeyey ku soo badanaya dalalka qorshaysan kuwaasoo loo geysanayo saraakiisha ciidamada iyo mas-uuliyiinta maamulada ka arrimiya magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ee maamulka galmudug dhibaatada ka dhacda magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ee maamulada puntland galmudug ayaa waxaa war ka soo saaray taliska ciidanka booliiska ee deegaanada galmudug maxamuud cilmi gulaaf oo ah taliyaha ciidanka booliiska ee galmudug ee magaalada gaalkacyo gobolka mudug oo la hadla raadiyo hadaado ayaa sheegay inaysan amdarre ka jirin magaalada gaalkacyo gobolka mudug ee maamulka galmudug wuxuu sheegay in ciidamada ammaanka ay xil kasta ay ka hulayiin siday u sugi lahayeen amniga deegaanada galmudug gaar ahaan magaalada gaalkacyo gobolka mudug ee galmudug oo maamila soo dhaafay ay ku soo badiyeen dalalka loo geysanayo maamulada puntland iyo galmudug oo si wadajir ah uga aramiya magaalada gaalkacyo gobolka mudug ee maamulka galmudug magaalada amni daro badani kama taagna waa magaalo ummad badani ku nooshahay way iska dhacaan shilal ama dhimasho ama dad gaari ha geysteen oo la garanayn ama deegaamada dadka beelaha wada degan ha ka dhaceen laakiin hadda wax amni daraa oo culus oo la garan karo la faahfaahaya kama jiraan gobolku nabad wey ciidanka booliiska isku dhafka iyo kuwa labada qayb goboleed ee puntland iyo galmudug iyo ciidan kale oo iyaguna xasilinta milatariga xooga dalka oo jooga oo oo iyaguna ka mida qayb dhammaantood nabadda ayay ka shaqeeyaan gobolka midub iyo deegaamadiisa xaaladuna aad ayay u degan tahay gobolka abaarihiina ilaahay waa ka qaaday sidaa way walaal arrimahaas waxaa ka hadli kara taliyaha qaybta dhinaca puntland iyo taliyaha ciidanka isku dhafka oo oo boliiska laakiin aniga dhinaca galmudug baan joogaa ee dadku wax ku gaareenna waxaan leenaha allah u naxariisto kolley oon hadda cid loo garanayana nalooma sheegin waxyaabahaas waxay ka mid tahay amni darrada soomaaliya oo dhan ka jira maxamed cilmi gulaafo oo ah taliyaha booliiska magaalada gaalkacyo ee dhanka galmudug oo sii hadlayay ayaa sheegay in dhibaatada ka dhacda magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ee galmudug ay isku howlaan waxgaradka deegaankaas islamarkaasna hadda ay ku jiraan sidii loo dhamayn lahaa islamarkaasna dhibaatada ka jirta gaalkacyo meesha looga saar lahaa ciidanka iyo shacabka wada shaqayn baa ka dhaxaysa qaab waxay u dhisan yahay guddi amni baa gobolku leeyahay oo oo maamulo oo gudooyaasha gobolka guddi amni oo wuxuu leeyahay odayaasha dhaqanka arrimahaas oo dhani waxay la shaqeeyaan oo amraan oo hawlgeliyaan waa ciidamada booliiska iyo ciidamada milatariga ee xasilinta ee gobolka midug ku wada nool xaaladuna aad ayay u degan tahay boqolkiiba boqol ciidanku shacabka ma dhibaateeyaan sanad kasta waxaa tababaro carmisa dib loogu celiyaa shacabka siday ugu shaqayn lahaayeen si wanaagsan maadaama ilaahay abaartii naga saaray ee ilaahay uu nabad iyo roobna siiyey in la iska kaashado amniga amnigana laga wada shaqeeyo shacabkuna ay gacan ku siiyaan sidaas ayaan ugu baaqay maalmin lasoo dhaafay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ee galmudug waxaa ka dhacay dalal qorshaysan kuwaasi oo geysanaya kooxo hubaysan la aqoonna halka ay ka tirsan yihiin waxaana inta badan mas-uuliyadda weerarada ka dhaca gaalkacyo sheegtaa xubna ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab xildhibaanada cusub ee dhowaan uu soo magacaabay madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmedooba ayaa madaxweynaha jubbaland ku eedeeyey burburinta maamulka jubbaland cabdiraxmaan koronto siciid nuur oo ka mid ah xildhibaanada isbedel doonka maamulka jubbaland ayaa eedan culus u jeediyey madaxweynaha dib loo doortay ee jubbaland mudane axmed maxamed islaam axmed madoobe xildhibaan siciid ayaa waxa uu sheegay in axmed madoobe uu geystay ilaa haatan wax dhagaha dadka shacabka reer jubbaland ay dhagahooda weli aysan ka go-in islamarkaana uu weli u wada dhibaatooyinka u geysanayo shacabka reer jubbaland sidoo kale waxa uu sheegay xildhibaan siciid nuur in axmed madoobe uu yahay mid ka mid ah hogaamiyaashii ku fashilmay muddadii uu hogaaminayay maamulka jubbaland islamarkaana haatan la joog wakhtigii meesha laga saari lahaa lana heli lahaa isbeddel degdeg ah waa gacanta midig oo al-shabaab waana gacanta midig oo kenya maxaan ku cadaynaynaa maxaan ku waxaan cadaynaynaa ku cadaynaynaa waan naqaanaa kiisay bilaare ahaa shafkii ugu horreeya qof islaam oo ashaabanaya xisab soomaaliya ku dureeyey buu ahaa jon wixii uu geystay oo dadka u geystay ilaa hadda dadka dhamadaba waa ka dhawaaqayaan weliba sidiibu u wadaa hawsha iyada ahaa saacad baa la tuumana waa waa dhaban agents maaha waa tab agents saddex saddex wakaadood baa saaran tii doonta ahayd oo nimanka bilaayiinta soomaaliya xaraashay wakaalo wakiil buu ka yahay wuxuu kaloo wakiil ka yahay kenya wuxuu kaloo wakiil muxtarifa ka yahay nimanka aad sheegtay oo gobollo gobo iyo hayso gobollada jubbada dhexe iyadoo ay saas tahay ahmed oo ay lacagta bixishooda cunaan ilaa haddana uu ka maarmilo yahay waa yahay
dhibaatada sirsaadahaas shacabka isku dhalaala ma qabo dhanka kale xildhibaan siciid nuur oo ka mid ah xildhibaanada isbeddeldoonka maamulka jubbaland ee dhowaan loogu dhawaaqay magaalada kismaayo ee caasimada kumeelgaarka ee jubbaland ayaa waxa uu sheegay in sababta keentay in saddex madaxweyne lagu doorto magaalada kismaayo ay tahay in meesha laga saaro axmed maxamed islaam axmed madoobe oo uu sheegay inuu la shaqeeyo dowladda kenya oo dhibaatooyin ka wada gobolada dalka islamarkaana xiriirka kala dhexeeya dowladda soomaaliya uu yahay mid aada u xun
baahida keentay laba madaxweyne in la doorto oo isbedbedoonka ay kasoo dhexbaxaan baahida weyn waxa keentay barashanka iyo dhaqaalaha iyo xooga iyo boobka ay kenya loo daba daadan tahay darteed isbedbedoonku madaxweyne iyo labo iyo saddex iyo afar intaba way u baahan yihiin ummadda soomaaliyana way u baahan tahay inta laga helo waa wax saxa anigu madaxweyneaan ahay aana isdoortay weli walba inuu baasaanka u dareero oo uu isla madaxweynimo soorto waa sharci kan axmedna xalaal waxaa ka dhigaya oo waxaad isheegtaa waxa ka axmedna xalaal ka dhigaya ila waa isdoortay kuwa kalena xaaraan ka dhigaya magaalada kismaayo ee caasimada kumeelgaarka ee jubbaland waxaa haatan ka jira ilaa saddex madaxweyne oo kale ah cabdinaasir seeraar xildhibaan cabdirashiid xidig iyo madaxweynaha dib loo doortay ee jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe waxayna dhammaantooda dhowaan lagu caleema saaray magaalada kismaayo inkastoo siyaabo kala duwan oo caleemasaarka madaxweynayaasha uu kala dhacay axmed maxamed islaam axmed madoobe oo muddo sannado ah maamulayay magaalada kismaayo islamarkaana jubbaland madaxweyne u ah ayaa dhowaan si gooni ah waxaa lagu caleema saaray xarunta madaxtooyada ee jubbaland ee kismaayo waxaana ka qaybgalay caleemasaarkiisa madaxweynayaashii hore ee soomaaliya kuwa dowlad goboleedyada iyo kuwa haatan jira waxaana isbedeladoonka ay saacado kadib ay shaaciyeen in iyagana ay iscaleema saareen dowladda dhexe ee soomaaliya ayaa gebi ahaanba meesha ka saartay doorashooyinkii jubbaland ka dhacay ee saddexda madaxweyne lagu doorto waxayna sheegtay in dhowaan la qaban doono doorasho lagu dooran doono madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedka jubbaland inkastoo maamulka axmed madoobe uu arrintaas uu kasoo horjeestay maamulka magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ayaa kormeer ku sameeyey goobaha ay ku barakaceen dadkii ka barakacay gudaha magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan bashiir cabdulaahi cismaan maamulka gobolka hiiraan ayaa kormeer ku tagay deegaanka ceel jaalle ee duleedka magaalada beledweyne waxaana ka hadlay kormeerka kadib gudoomiyaha gobolka hiiraan cali maxamed caraale dadka ee degan degmada beledweyn ee masiibada bani'aadanimo ay ku habsatay ee jooga xarunta ceel jaalle ee aan maanta taagannahay inaan maanta u helno biyo dhaamis loo diyaariyey dadka ku soo barakacay meeshan ceel jaalle oo ay maalmahan ka shaqaynayeen guddiga gurmadka fatahaadda webiga ee maxaan ku idhahdaa degmada degmada beledweyne webiga shabeelle oo shalay oo bisha ay ahayd koob iyo labaatankii ilaa iyo toddobada nofembar inta udhexaysa soo diyaariyey biyihii ay cabbi lahaayeen maxaan ku idhaahdaa dadka soo barakacay haddana ku maqan sidii loo heli lahaa cunto iyo hooy aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa waxaa kaloona mahad celinaynaa deeqbixiyaasha naga kaalmeeyey inay dadka masaakiinta ah ee guryahoodii ka soo barakacay hadda baabuurta faraha badan ee horteenna taagan iyo booyadaha biyaha faraha badan soo diyaariyey oo ay ugu horrayso hay-adda safe children iyo hay-adda la yidhaahdo u k aid oo iyadana oo ah hay-ad maxaan ku idhahdaa ingiriis ah waxaan filaa labada hay-adoodba inay yihiin laba hay-adood oo ingiriis ah marka aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa taageerada ay siiyeen dadka walaalahooda ee u baahan in la taageero
sidoo kale waxa uu baaq u diray gudoomiyaha gobolka hiiraan dowladda soomaaliya iyo hay-adaha samafalka ee ka howlgala magaalada beledweyne asigoo ugu baaqay in la caawiyo dadka ku nool magaalada beledweyne ee dhowaan ka barakacay fatahaadii webiga shabeelle marka waxaan leenahay laga bilaabo hadda waa furan yihiin biyoqaybintii in dadka loo qaybiyo meelihii loogu talagalay oo ay noo sheegeen guddiga maxaan ku idhahdaa fatahaadda webiga shabeelle inay hadda ay ku diyaariyaan ilaa iyo sagaal goobood in biyaha laga cabo aad iyo aad ayaa u mahadsan tihiin biyuhuna waa noo furan yihiin waxaan mar labaad u mahad celinaa hay-adiha deeqbixiyaasha dowladda soomaaliya dadka soomaaliya meel kastay joogaan inay u soo gurmadaan dadkan walaalahooda oo ay u jeedaan meesha maanta waxaan ku rahdaa dhibaatada ku haysata oo runtii ah meel bannaan ah oo aan lahayn hoy oo aan lahayn biyo oo aan lahayn cunto inay u soo gurmadaan Eh, waxaan leenahay kuwii soo gurmadeenna waa mahadsantihiin kuwa maxaan ku raahdaa hadda rabaan inay wax eh, siyaanna waxaan leenahay eh, dadkani waxay joogaan xilligii loo baahnaa ee la soo gaara marka mar labaad waxaan jeedinaa abiil ku saabsan in loo soo gurmado dadka eh, degan magaalada beledweyne ee fatahaadda webiga ku dhufatay aad iyo aad ayaa umahadsantihiin Eh, biyo qaybintuna waa furan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa ka barakacay dad badan kadib markii webiga shabeelle uu ku fatahay qaar ka mid ah xaafadaha magaalada beledweyne mahadsanid bashir warkii habeen oo kala socotaan raadiyo axdada onogaantaas tana kulan dambe habeen wanaagsan